بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته همين فيلا أخياري ملكستي سين روغدان يوسي كستوني ندوغن سدايتان والبا هودا سين كلنا همين فيلا هكذا هذا برنامج كخلن كورسا وهمين كستاب حليادان أوكلي سين كدوغن ستان إذا عدا ورسا مقالة بيدابو qodobada uu ka barnaamijka kulanka warsan isinka dheegi doontan oo aan in isinka haay waliba ku mid ahaa ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan cali khayre oo xadagga ku jaray saldhigga dowladda turkigiiyo ka dhistay magaalada muqdisho sidaas oo kale barnaamijka waliba ka dheegi doontana diyaarad wedi siyaasiyiin oo landiidi intiya ka degda garoonka magaalada aabudwa may sheeniin in diyaaraddaasi landiida magaalada aabudwaaq isla maraxantaasna ciidamaha bad ka furaan oo ka barnaamijka ka dheegi doontaan hoo ilaahay awoodale raalle ka nagad saas oo kale barnaamijka kulanka warsan qodobada owkiisin ka dheegi doontaan oonka xiise badan waliba ku mid ahaa guddiga doorashada madaxweynaha maamulka galmudug oo la magacaabay kureed markii madaxweynagii hora la sheegayey hanti xilkala ku qaaday may sheeni in xildhibaanada maamulkaas yoo hadda ku dhawaaqaan xubno guddi doorasho oo ka kooban tumun iyo saddex xubnood oo ka barnaamijka kulanka warsan iyo ku kabogdi doontaan laamaha ammaanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya ee gobolka shabeellaha hoose weliba ka hanjabeena hanti shabaab iyo dhulka la sima doonaan kureed markii weerar lagu qaaday saldhig ciidanka dowladda iyo haan koonfur galbeed ka leeyin deegaanka bariire ee gobolka shabeellaha hoose oo ka barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheegi doonta saas oo kale barnaamijka kulanka warsan oo ku waliba ka dheegi doontana wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya weliba ayay ku hadalay hantii la casriyeeyey sharciga wasaaradda iyagonan ka baaqdi hanti ganacsatada iyo warqad ku qaadadan wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha oo ka barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheegi doonta qodobadaas iyo qodobo kale barnaamijka kulanka warsan hamiignimo eheddatuu taarigdan iyo ka eeddanta soddonka bilo sagaalaad sannadka labada kun toban iyo toddobada barnaamijka kulanka warsan oo ku waliba hasiin saaray hantana siinkula socod sii doone anigoo maxamed aadan cabdulaahi maxmed socdaala dhinaga farsamadana weliba galanwiin ii sii doone saaxiibkayga maxamed xuseen faliir biikey weliba dhugunsatana qodobada barnaamijka kulanka warsan oo kooban hatan ha ka dhowaada iyogoo shishaalbahan ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan cali khayre weliba uus hadaga ku jaray saldhigga ciidanka turkiga iyo ka dhisan magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo taliyaha guud ee ciidanka dalka turkiga weliba siin isla jareeyo geeka hadagan ku jarana saldhig cusub oo dowladda turkiga ayay ka hergeliday magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo taliyaasha ciidanka oo meelasi ka hadali iyo weliba sheegana intii walbadan usu ku bedele doona xaaladda ammaan ee dalka soomaaliya iyo horumarka soomaaliya iyo ka tilaabsatay usukow ku eeyi saldhiggan wiin ee caalamka meelusukayaal yeryi oo laka dhisi magaalada muqdisho xasan cali khayre iyo taliyaasha oo meelasi ku hadaleen iyo weliba hadaladooda ku mid haayay
safiirada wasiirada xildhibaanada ciidamada kala duwan ee turkida iyo soomaalida marti sharafta bahda saxaafadda iyo dhammaan dadka halkan isugu yimid iyo gaar ahaan dadka soomaaliyeed iyo shacabka turkida oona daawanaya waan idin salaamay assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu intaas ka sokow taliyaha ciidamada turkiga halkan martida noogu ah waan u mahad celinayaa safarka dheer uu noogu yimid inuu nala joogay shalay iyo maantay una yimid munaasabadan taariikhiga ah taariikhna ka noqon doonta qayb ka mida taariikhda ummadda soomaaliyeed waxay og tahay maanta maalin la isugu imaanayo halkan oo looga hadlaayo dibidhiska ciidamada qalabka sida waa muhiim waana ka hadli doonaa siday muhiim u tahay laakiin waxaan rabaa inaan mar kale horta isxasuusinno waxaa jirtay wakti dalka soomaaliyeed uu lahaa ciidamada ugu ballaaran ugu xoogga badan ugu tababarka fiican qaaradda africa waxaa jiray wakti ciidamada soomaaliyeed sida kuwo walaalaheena maanta ay u joogaan inay nabadda nala ilaaliyaan nabadana nala sugaan loogu diri jiray dalalka dunida si ay nabadda u sugaan waxaa jirtay wakti waxaa jirtay wakti ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed loogu yeeri jiray libaaxyadii africa markaas iyadaa waxaa ciidamadaas soo tababaray ama joogay oo madax u ahaa dad soomaaliyeed maanta waxaa jooga dad soomaaliyeed waxaa kaloona jooga walaalaheen badan oo ay turkidu ugu horrayso oo diyaar u ah inay dib noola dhisaan waxaan rabnaa inaad ogaataan taariikhdaasna innagaa iska lahayn tii dhibka ahayd oo na soo martana annagaa iska lahayn tan aan rabno tii hore meel ka fiican inaan ku gaarsiino oo maanta aan iska mid nimidna isugu nimidna annagaa iskale taariikhdeenna ayayna qayb ka tahay soomaaliya waa waddan maanta maraya meel dadka soomaaliyeed ay rajadooda soo laabatay waa waddan maanta uu ka muuqda iftiin waa waddan maanta shacabkiisa iyo dowladdiisa isku soo dhowaadeen waa waddan maantay ku socdaa jaranjarooyinka horumarka qaybihiisii ugu horreeyey laakiin tallaabada ugu horreeya u u baahan yahay si dalkani uu u gaaro meesha uu rabay inuu gaaro waxay tahay inuu helo ciidan soomaaliyeed oo aan qabiil ahayn oo aan meel gooniya ka imaan laakiin ciidan matala ummadda soomaaliyeed leh tababarkii loogu talagalay u taagan inuu difaaco qarannimada ummadda soomaaliyeed dugsigan tababarka waad noo furteennaa waxa uu kaalin ama kaalin mugla ka yahay bilowgaas horumarkaas cusub aan tiigsanayna waan idinka mahad celinaynaa dowladda soomaaliyeed dhibaatada ugu horraysa maanta oo hortaagan waxaa ka mid a amni darrada dalka si amniga loo sugo waa muhiim in ciidan la helo si looga adkaado argagixisada waa inaan helnaa ciidan soomaaliyeed oo argagixisada ka adkaan kara si shacabka soomaaliyed ay ugu noolaadaan nolol amni ah laakiin si looga adkaado argagixisada loogama adkaan kara military keliya waa in la helaa dowlad wanaag in laga adkaado musuq maasuqa iyo laaluushka waxa ay la mid tahay in laga adkaado argagixisada in dadka soomaaliyeed in dadka soomaaliyeed ay u siman yihiin xoolaha iyo dhaqaalaha dalka yaalla waxay ka mid tahay in lala dagaalamo argagixisada in dalka dib loo dhiso in qofka dhallinyarada oo shaqo u baahan uu shaqo heli karo in qof walboo soomaaliyeed uu aaminsan yahay fursaddii uu dalkan ka rabay wuu ka heli karaa intuu u qaxi lahay dalka dibaddiisa waa qayb ka mida in dalka dib loo dhiso lagana adkaado argagixisada dugsigan tababarka marka dugsigan tababarka wuxuu noo yahay muhiim waayo waa tallaabo muuqata dhismahan meeshan ku yaalla oo dad walaalaheena ay yimaadeen ay noo dhiseen ay diyaar noo yihiin inay noogu tababaraan ciidamadeenna oo qaybta ugu horraysa halkan ay fadhiyaan iyagoo kulligood sida uu og yahay safiirka turkigu ay yihiin dad soomaaliyeed oo ka kala yimid dhulka soomaaliyeed oo dhan inay yihiin ciidan soomaaliyeed oo ka kala yimid inta u dhexaysa lowcadde iyo raskamboni inay tahay tallaabo cusub oo muujinaysa in dowladda soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed inay diyaar u yihiin inay ka adkaadaan argagixisada haddii ilaa yidhaahdo waxaan rabaa marka inaan uga mahad celiyo dowladda turkiga arrinkan laakiin shacabka soomaaliyeed way qirayaan in dugsigana uu yahay dugsiga tababarka ugu weyn oo dowladda turkiga ay ku leedahay meel dalkeeda ka baxsan in dowladda turkiga safaaradeeda ugu weyn dunida ay tahay safaaradda soomaaliya ku taallay halkan ay ka dhisteen weliba ay ka dhisteen wakhtigii dalku ugu xasiloonida darnaa iyadoo madaxweynaha turkiga madaxweyne erdogan oo isagu halkan yimid dhowr jeer waa waxaan ognahay kuna yaalla qalbiga ummadda soomaaliyeed waa idinkaga mahad celinaynaa waxaa kaloon idin ballan qaadaynaa inaan idinkala shaqaynayno sidii dugsigana ku najaxi lahaa waxaan idinkala shaqaynaynaa sida idinkuba aad diyaar ugu tihiin inaad dalka nala dhistaan inaan annagu qaadanno mas-uuliyadda dalka lagu dhisaayo inaan annagu aqbalno dalkan dumay annaga inay mas-uuliyad naga saaran tahay qof walboo soomaaliyeed oo fursad u hela inuu halkan yimaado wax ku barto waa inaad ogaataa inaadan matalayn gobol ama qabiil laakiin aad badalays matalaysad qaranka iyo ummadda soomaaliyeed waa mahadsantiin wasalaamu calaykum bismi illaahi araxmaan iraxiim mudana ra-iisul wasaare mudana taliyaha ciidamada xoogga ee dalka turkiga walaalaha nahay wasiirada xildhibaanada hay-adaha diblomaasiga saraakiisha ciidamada oo dhan iyo ciidamada martida noo ah ee meeshan quruxda badan noo nagala shaqayn doono waxaan marka hore idiin soo jeedinayaa salaan kale iyo laaba waxaa idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu marka xigta halkan aada u jeedaan oo ah kulliyadda lagu tababari doono saraakiisha saraakiil xigeenka iyo dableyda ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo aan rabno inaan dib u dhisno waa ogsoontihiin ciidankeenna waxaa la aasaasay kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii waxaa laga aasaasay meel cidlo ah waxaa la gaaray meesha aragteen awood fara badan waxaa lagu gaaray dadaal saraakiil iyo mas-uuliyiin dalka soo maamulay oo aada iyo aad iskaga xil saaray in amniga qaranka uu dhismo maanta waxaan ku jirnaa qaybtii labaad oo aasaaska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ah iyadoo weliba duruuf adag ayna haysato oo xagga dhaqaalaha iyo xagga amnigaba waxaan ilaaha ka rajaynayaa in mas-uuliyiinteenna dhammaan ama mas-uuliyiinteenna maamulka dalka ama mas-uuliyiinta ciidamada inuu ilaahay nagu ceebaynin oo aan hore u marno
sidee umay saciid mukeefkii sacuudiya sitamaanko ha karaa haysatay foolba suuradahanistartay sacuudi masaana suubinay abbaayow sidifadaayo helay siirqabow bunga sahansatay arrintan masahalana sidaada sheegdiyu siirqabow bunga sahansadii suweysaa baraday filimtijeerka suweys iyo la saaxiibay fahmooda ii farxadaawa ku kasii ini fareen dhalanagati filintijeerka suweysa sifuwel baraashiin nafaqa saamaynka lee suweysa lankaseede boroosti isi biisaha gobay jeekayshen jibsaha dhiib shuweermaha duub eegbeegar isi jikanbeegar isi bartilanka seedow suweysa biza androst kubishiin i kafay kuleel i gabow cabitaan qudar shiidan biyolotisay seekee jilaato tibtob icekrem axsan icekrem suweysanka seew
maxay tahay barwaaqo cuntadan balaa hilibka ah meesha aad joogto waa baydhabo barqadii baa lagu kala tagaa hilibka miyaysan jirin meeyey dowradiiyo kalluunkiiyo meeyey baydhabo bad ma lahan oo waaba iga saxan tahay magaaladan bad ma lahan laakiin bilgrim meeyey bilgrim waa tee bilgrim waa baarta suweys oo laga helo dhammaan noocyada kalluunka
diyaarad wedi siyaasiyin oo landiidi intii oo ka degaan garoonka baabuur buubag ee magaalada caabudwaq cabdiraxmaan oo sheegada intuusay afhayeenka ciidanka maamulka galmudug ee degmada caabudwaaq oo waraysi gaar a siiyay idaacadda warsan ee magaalada baydhabo weliba uuse sheegay intii ciidanka yoo ku guulaysadeen intiyo nagan diyaarad wedi siyaasiyiin ha ku jeeda deegaanada galmudug isla marxantaasna iyo fadaayeen intii ka degan magaalada caabudwaaq sidii onqalqalgeliyaan ammaankiyo eri deegaanada gobolkaasi marwis amuuroogaasi oo amuuro kale ku hadalaay weliba hadaladiisu ku mid haye
diyaaraddu ciidanka maamulka galmudug oo howlgal ka jira ayaa xog hoose waxay ku heleen diyaarad ay wataan niman siyaasiyiin ah oo raba inay ka degaan garoonka caabadwa ayaa ciidamadu xabado ku fureen diyaaradiina way way dib bay u laabatay ma garat diyaaradu sida aad og tahay madaxweynaha maamul goboleedka galmudug wuxuu sheegay diyaaray diyaarad inaysa ka degegelin siyaasiyiin ay wataan garoonka caabuwaaq ma garato ama garoomada ciidamada way howlgal ayay sameynayeen fag waxay ku heleen diyaarad muqdisho kasoo duulaysay oo niman siyaasiyiin ah ku socdo cadaado oo cadaado loo jeedo inay ka degaan in garoonka reer ay ka degaan marka intii markaanu helnay ciidamadu hoyaha midka diyaaradaha ayay hawada ku rideen iyagoo dignin uga dhigeeya inaan diyaaraddu dadka aysan soo gelin ma garan maya diyaaraddu habad ma aysan ku dhicin mana diyaaraddu mabana soo gaarinba laakiin xog hoose ayaan ku helnay inay soo duushay diyaaraddii waa ay laabatay meel ay ku degtayna anagu hadda wax warar kama hayno qolada aeroboortka ayaanu wargelinay inaan garoonkaas diyaaradaas aysan ka degi karin ma garanta iyaguna way aqbaleen walaalo wallahi hadda hebel siyaasiyiin unbaana loogu sheegay siyaasiyiin garoonka ciidamada qaybo kamida ayaa ku sugan ma garanta garoonku sidaad ka warhayso dadka deegaanku garoonkan ayagaa dhisay siyaasiyiinna uma aysan dhisin iskala uma aysan dhisin xoolahooda iyo dhaqaalahooda ku dhisteen ma garanta shacabkaasa ku adeegta cid allaala ciddii isku dayda inay qadiyad kale u isticmaashana ciidankaa qabanaya maamulkaana loo soo gudbinaya walaalo waad og sidaad ka warhayso sida maamul gobole maamul goboleedka galmudug ayaan xoogaa waad ogtahay sidaa hadda inaad xoogaa qalalaasa ayaa ka dhex jiray siyaasiyiintu si kale u adeegsanayeen ciidama degmooyinka maamul goboleedka galmudug sidaas oo kale in ciidamo meel ay ka yimid aan garanayn in degaankii ay fawdo ka dhex sameeyeen ayaanu ka hortegaynaa ma garat maya walaal anagu ciidan baan nahay qola gaara ma nihin administration iyo nidaam baan ku shaqaynaa annaga amarka madaxweynaha ka baxay ayaan ku shaqaynayna ma garat shaqadanada iyo waa sidaad fiican leenahayna waa gudanaynaa waa hagaag dhugunsidayaal weli weliba ku guda jirnee barnaamijka kulanka warsan weli weliba ku guda jirna wararka galmudug guddiga doorashada madaxweynaha maamulka galmudug oo la magacaabay xildhibaanadii dhowaan sheegay intiioo hilka ku qaadeen madaxweynaga maamulka galmudug axmed ducaale geele xaaf weliba iyo magacaabena guddi doorasho madaxweyne guddigan oo la magacaabiya weliba usu ka koobanya tuman iyo saddex xubnood oo in iska jara guddoomiye guddoomiye ku-xigeen iyo hoqeynta ee guddigaasa welibana idaacadda warsan ee magaalada baydhabo mar dhawayti qadka taleefonkanku ku waramay arrimoogasi iyo arrimo kale xildhibaan cabdi xaashi jaamac mariixaan oo ku mid ah xildhibaanada baarlamaanka maamulka galmudug oo si wiinhan ka horjeesadii madaxweynaga maamulkaasi ee xiljeelika murunsinye maruse qadka taleefonka usuga rooga magaalada adaado in ku warami weliba use sheegay arrimo eedan fara badan ooyo ku midayin walaalow madaxweynaga maamulkaasi laka haysada waa dhowahay waxaan salaamayaa waayahay ee waxaad faahfaahin iga siisaa maxaa ka socda galmudug galmudug isbedel siyaasadeed ayaa ka socda sidaad la socoto maalmi maalmo dhowed waa si la furay shirka laga qaxday madaxweynihii galgoleedka galmudug mudane axmed cala jelle haddana waxa weye waxaa lagu jiraa dhaqanqaadadii doorashada maantana waxaa lagu dhawaaqay oo la ansixiyey guddigii doorashooyinka marka adigu saas wey xaaladda waayahay xildhibaane intaan gudagelin arrinta guddiga doorashada iyo waxyaabaha keenay in xilligan guddi doorasho aada ku dhawaaqdaan waxaa jira xildhibaano ka tirsan labada gole ee dowladda ee ku sugan degmada cadaado ee harunta maamulkaasi xildhibaanadaasi ee labada gole maxay ka hadlayaan oo madaxweynihii hore ee aada sheegtay inaad xilka ka tuurteen maxay ka wada hadlayaan midow xildhibaanadaas iyo sanataradaas niman oo u yimid hadda masaalaxad ma ahayn galmudug xildhibaanada iyo sanatare kasoo jeeda ayana dowladda federaalka nooga wakiil ahaa hadda markay yimaadeenna uma aysan imaanin inay waxaliyaan waxay u yimaadeen inay kursi kursi hayaan madaxweyne xaas madaxweyne xaas inay kursi kursi hayaan ayay u yimaadeen ayagoo maaragtay abaabilo kale iyo si qaldan oo siyaabo qaldan ku yimid oo xildhibaanadii federaalka ahaa oo galmudug wakiilada uga ahaa shacabka lama aysan kulmin siaad la socoto ama daryahan aada maqlaysaba waxaa xabsiguri ku jira madaxweyne ku-xigeenkii gudoomiyihii baarlamaanka gudoomiye ku-xigeenkii baarlamaanka dadkii noocaas ah xasaanada lahaa oo dastuuriga madaxda dastuuriga ahayd oo lasoo doortay ayaa xoriyad tiqaad ku jira niman dhexdhexaad iyin baan malaynaynay hadday hore isku wadwadeen nimankaas waxay istaageen de annaga xor ma nihin nina aan xor ahayna wala hadal ma galo sidaas aawadeed go-aankii baarlamaankaan waafaqsannahay marka raalli ahaada ayagoo arrintaa waa ka xanaaqeen markay ka xanaaqeenna hadda waxay galeen abaabilo kale iyo waxyaabo kale oo aan loo baahnayn bay hadda magaalada ka wadaan xildhibaanadii bay ka dhex kaambeyn garaynayaan marka niman dhexdhexaad u yimid ma aha waa niman garab ah oo madaxweynaha garabkiisa ah xildhibaanadii kale oo sidaad ogtahay galmudug waxaa isku darsada beelo oo badan oo four point five baan dhihi karaa ayaa meeshan ka jirta saas aawadeed haddana waa janib gaar ah oo dadkii kale oo shareholderka ku ahaa ama kala wadaaga la ahaa way diideen way kasoo dhunteen dadkii markay dambe inay soo baxaan ayaguna yimaadaan waxaa dhacday in aerobortkii laga xanibay diyaaradii oo dhan dartood marka waxaad moodaa nimankaani niman wax la ordaayo oo raba inay dadka ama xildhibaanada ay mashquuliyaan hadday caadi yihiin waxaa la raba inay xildhibaanada u yeeraan la kulmaan ilan mas-uuliyad hadda arrintan xalkeeda iyo halinkeeda waxay u taallaa xildhibaanada galmudug haddii ayna caawinayaanna waxa ama talana siinayaanna si wada jira inay inta noola shiraan aan ka wada tashano wixii jira ayay ahayd ma aysan samayn nimankaasi u yimaadeen raacay dheen madaxweynaha ma raacayna dheen go-aankii baarlamaanka dhaxaysanahay xorna ma nihin sidaas darteed waxa weeye arrin wadaaasaas ku burburay annaguna ilaa dadkaas xorriyadooda loo soo celiyo ilamaa la isugu yimaado isugu yimaado yimaadaan nimanka kale oo la xanibay ilamaa ay maaragtay ka tanasulaan dhinaca ay yihiin iyo qaabka u shaqaynayaan ilamaa loo noqonayo dastuurka maaragtay noo degsan ma jirto wax hadda wadahadal oo meeshaas ka ansaxaya ma jiraan marka waxaaduu khayrul sharciga ku socdaa nimankaasi waana kuu sheegay oo inay xaas kursi ku hayaan bay u yimaadeen waayahay xildhibaane marka aan usoo laabano dhowaan waxaad sheegteen inaad xilka ka qaateen madaxweynihii maamulkaasi waa imisa tirada xildhibaanada ee madaxweynaha xilka ka qaaday walaal sidaad la socotaanba idaacadaha waad la socotaan konton iyo shan xildhibaan ayaa guntanka qaranku ahaa oo meesha fadhiday konton iyo laba waxay u odaysay in kalsoonida lagala laabto laba way ka aamustay midna waa diiday qaranka baarlamaanka oo codka ka qaadi kara madaxweynahana waa afartan iyo lix xildhibaan marka saasoo dhacday waayahay marka arrintaasi muran baa ka taagnaa oo xildhibaano kale oo hadlay waxa ay sheegeen in aan madaxweynaha xilka laga qaadi karin ilaa ma muddo lix bil ay kasoo wareegto oo afar bil i bar uu magacaaban yahay marka taa maxaad iskugu afgarateen xildhibaan ahaan marka aad kulanteen xildhibaane marka maadaama tirada xildhibaanada aad sheegtay ee ay xilka ka qaadeen ee madaxweynihii maamulkaasi axmed ducaale gele xaaf waxaa jiray kulamo oo xildhibaanada kale ay yeesheen waxayna sheegeen in muddo lix bilood kadib xilka laga qaadi karo ama mooshin laga keeni karo ha yeeshee afar bil i bar aan xilka laga qaadi karin sida dastuurka qof maamulkaasi uu qabo marka halkeed u cuskateen idinka
adeer waxa weeye meeshay ku qoran tahay ha la yimaadeen haddii ay ku qoran tahay oo wax lagu heshiiye tahay oo ay ku jirto xeerka noo degsan ay ku jirto annaga xadgudubnay waana ka tanasulaynaa haddii aysan ku jirin wax la iska sheegtay ay tahayna haddee meel ma qabanayso marka kal maba jirto marka hadalkaasi waa hadal aan waxba ka jirin weye kuma qorna dastuurkaga kuma qorna taas
marka maadaama aad tiri guddoomiyihii baarlamaanka waa xabsi guri sidoo kale waxaa xabsi guri naga ah madaxweyne ku-xigeenkii iyo guddoomiye ku-xigeenkii koowaad marka yaa shir guddoominayay shirka aad xilka kaga qaadeen madaxweynihii maamulkaas
sideedaba waxa weeye dastuurka iyo xeroosaadka ayaa waxay qabaan haddii guddoonka dhammaan ay ka maqan yihiin sabab kasta ha ku maqnaadeene sirkaas waxay xildhibaanadu iska dooranayaan guddoomiye ku meel gaar ah sidii ayaan raacnay anagoo taas ayaa sababkaasaan raacnay
marka xiisadaha ka taagan ee galmudug oo xildhibaanadii aad tihiin ee weliba maanta shiray ee guddiga guddiga maanta aada soo saarteen ee la sheegayo tiradiisu waa imisa
waa saddex iyo toban xubnood wa
saddex iyo tobanka xubnood ee aada sheegteen ma xildhibaanada keliya ama waxaa ku jira oo dad oo qurbijo maya maya maya xildhibaanada keliya waaye doorashada waxaa iskale xildhibaanada keliya ayaa codayn kale iyagaa guddiga iyo abaabulkeeda leh waka
marka arrintaasi ay dhacday oo idinkana aada arrintaa samayseen madaxweynihii maanta waxa uu diiday in caawid waaqi xitaa diyaarado ay ka degaan siday ku suurtageli kartaa in doorashadan ay dhacdo
adeer waxa weeye haddaba shaqaan wadnaa shaqada aan xilkaan ka qaadnay hadda shaqaan wadnaa kalfadhiga fadhiidadbaa noo socda doorashaduna sidaas ay u dhacaysaa axmed ducaale wuxuu ka taliyaa madaxtooyada gudaheeda meeshaana galmudug saad la socoto waxaa lagu dhisay dimuqraadiyad cad oo transparency ah mana ogola dadkeedu dagaal iyo waxaasi waa ka fordaaleen waxa weeye dimuqraadiyadu wey axmed jeelle hadduu sharci haysa sharcigaa la yimaado hadduusan haysanina dee waxa waaye looma baahna dagaal iyo waxaas ma dhacayaan mana jiraan fikrad ma jirto dadkuna ma ogola arrinkii waa bislaadeen dadkaani maamul dimuqraadi oo national plan sida lagu dhisay doorashooyin horaa ka dhacay kuwii federaalka ka dhacay yacni waa cadaada waxa weeye waxay waa soomaaliya magaalada ugu nabad badan wey magaalada ugu tanasul badan wey magaalada ugu maxaa lagu sheegaa martigelin badan wey magaalada ugu haduu si kasta markii loo dhigo waxaa noo saama waxaa noo fududaanaya inaan shaqadeeda si xor a qabsano ayaa noo fudud marka waa la qabanaya haddii alamo doorashada dhinaca kale adaado waxaad moodaa in kii labaad aad maraysaan mar haddii uu dhaqan galo madaxweynahan aad xilka ka qaadeen waxaad hore xilka uga qaadeen cabdikariin xuseen guuleed oo sii casriyeeyey uu sheegay in ama jiri uu qabo darteeda aan wadi karin xilkaasi idinka marka halkeed u socotaan maadaama madaxweyne kasto lasoo doordo aad ridaysaan adeer macaane waxa weye madaxweynaha lasoo doorto waxa markii la doorto wuxuu noqdaa nin asagu maaragta keligiis xukumo wadanka siduu rabana yeela marka waxaan lama ogola kala wadaagay waxaan ku dhisan yihiin power sharing bay ku dhisan yihiin taladaa la wadaagaa maaha madaxweynaha markii uu dembi galo in lagu sii daayo meesha maaha waa lala hadlaa waa waa lala tala wadaagaa hadduu magaranaysa ay sheegeen dastuurka iyo xaaladaha xilalka uu hayo wixii uu ku dhaartay uu fulin waayo dee lamala hayo muxuuha ay sheegeen wadnada horaa la riday kana maxaa loo ridaa lama odhanaayo wixii uu ku mutaystay ridista hadduu la yimaado waa la ridayaa wuxuu ridista ku mutaystay hadduu la yimaado waa la ridayaa haddii uusan mutaysanna ummadda u shaqaynaya marka gardarro laguma maadine meesha waxaa yaalla qodobo sharcigaa yaalla qodobadaa sharciga ah baana maaragta ayaa lagula xisaabtamayaa marka saasaana keentay xilka qaadista marka hadda haddii dawladdii federaalka ee soomaaliya loo diiday adaado iyo guud ahaan meelaha uu maamulo maamulkiina ee galmudug ahlu sunnada dhankeedana maamulkiina aan aaminsanayn dhinaca kale maamulka aad ood wadaagta tihiin puntlandna dhinaca idinka soo riixayaan mawjado siyaasadeed ay idinku furan yihiin soo kuma wanaagsanayn inaad xaal ka gaartaan xiisadaan mar kasta ee dhanka madaxweynaha ka imaanaya
adeer waxa weeye taasaaba kutusaysa inuu xilka qaadis man yahay madax lamid oo dastuuri oo darajadiisa oo kale leh oo xurmadiisa oo kale leh oo xasaanada uu qaaday taasa horta waxa weeye yaa kutusaysa inuu mudan yahay xilka qaadis waxaa kutusaysa in uu airbortkii xirtay waxaa jira maalin walba waxaa laga qaadaa meeshaan dad sakaraadoo ama muxuahay xanuuno degdega loola cararo isbitaalada xamar ama dabadaha ah dadkaasi waxay waxay noqonaysaa hadda inay waayaan gargaarkii ay u baahnaayeen waxa ganacsigiiba wuxuu leeyahay muxuu ahaa waxyaabii u baahnaa bulshadii ayaa danaheeda ka kala xadnimeen marka ma dad baa sidaa loogu taliyaa dad sidaa looguma talin maayo adeer looguma taliyo dadka waxaa loogu taliyaa in danahooda loo qabto loo shaqeeyo servant loo ahaado xamaali loo ahaado ayaga loo shaqeeyo ayaguna ay la shaqeeyaan madaxda iyo dawladda iyo ay la shaqeeyaan laakiin caburin iyo danahooda oo oo la kansalo iyo xeerka u yaalla oo aan la dhowrin dee laguma haynayo adeer waxaa lagu hayaa dadka iyo madaxdu waa inay wada shaqeeyaan madaxduna waa inay ilaalisaa dadka danihiisa waxaa loo doortay inay dadkan horumar gaarsiiso ma aha inay dhibaato gaarsiiso inay xirxirto inay caburiso ma loo dooranin madaxda waayahay marka haddii arrintan ay dhacday oo weli isjiidjiidku uu taagan yahay e hamarna qof idinka imaan karo aysana jirin ciidamana lasoo dhigay adaado maamulka galmudug ah marka wadda wadda oo idii furan oo imika aada tabaysaan ma jirta oo aada isleedihiin waddadana idinkaga wanaagsan ilaan doorasho ma qaban karteen mar haddii ciidan lasoo dhoobay magaalada haddiin haddiin adeer doorasho ma qaban kartaan haddiin doorasho waa qabanaynaa hadda waxa dhacay maantaba doorashaeeda guddiga lagu doortay halkee ku qaban doontaan doorashada maadaama xarunta cadaadan ku qabanaynaa cadaado iyo meeshii suurtagalo galmudug aan lagu qabanaya xarun- xaruntiina waxaa la ii sheegay in furaha madaxweynaha uu haayo
hadda loo fadhin maayo sharcigaa qaba haddaba xaggee lagu riday xaruntii markii la xirtay madaxtooyadii markii la isu dhiibay meel kale oo magaalada lagu qabtay waana sharcigaana ogol xeeroosaadka iyo dastuurka labadaba ogol Eh, hotel hotel magefe ee ku yaala magaalada adaado waxaa la sheegay in maanta ciidanka ammaanka la wareegeen oo maalintii shalayna aad ku shirteen marka halkee noqon doontaa meelaha kale aad ku shiri doontaan madefa hotel la yihahdo maa ku yaalaba meeshaan waayahay magacii hotelka hotel mansuur wax la xiray iyo wax een, lala wareegayna midna ma jiraan ammaankiisuna waa sugan yihin ugu dambeyntii eh, arrintan eh, khilaafka keentay ee sida warbaahintu ay la socoto tii madaxweynaha uu la galay eh, m- dowladda eh, qatar eh, in la go-doomiyo isla maraxantaasna uu ku taageeray dowladda sacuudiga iyo imaaraadka carabta haddii madaxweynaha uu go-aankaasi ka laabto ma laga yaabaa in idinkana aad ka laabataan mooshiinkan ka dhanka ah madaxweynaha adeer haddii la helo een, waa- waa dad u diyaarsan in een, la heshiiyo yani ma ayno hadda een, wax hadda annaga heshiis naga dalbana ma jiraan waxaan een, dhexdhexaadana ma aragno yani waxaan dee ku shaqaynaynaana waxa weye xeerkii ummadda degtata haddii aan dhinac marnana ummaddaan qayaanay sida taas oo kale
zainab how inta kukoytimay daarudawa hosbitaalnimay dairadin intanjed darudawa hospital usumay darudawa hostal leyli lemay fola isbitaal daawo yaal wamay way diin diriko diin lay bilaaw shaba doohay doowalkiin tarow haaya dhamiinimo lanki diidow dugsi galay safar lanki ka daaytano hunguri weydiisiday cudur lanki iska dareemano deeroy daarudawa hosbitaal dadaal waljarwa ilow kadaramowkana alla iskule da'yar i bilaan dogow i eriirdhatiyo bushu walaagi dadbaka dhiyow wal alla diidimaa udurada guud kulisho walsiinkuku daawaye ankudayma doronaaten daarudawa hosbitaal doctor aluunle ilmisay alla deersiiyey waaye aragnimo ka darsidii doctor maxamed abshiraa meele diyaarkinka ee iyo weliba indhomalkii dayaayo galangnamaykii dadaaraw kumbuyuutaro caalami ah oo jirooda degdeg ka sheegayan sida altrasom biochemistry iyo kansheybaarka c b c ya meele diyaarkinka ee hore indeera daarudawa hosbitaal daarudawa hosbital farmashise diyaara daawooyin casri eh oo noocyaalkii inkada dambeeyeen eh digtooro yurub iyo eeshiya qalanka
laamo ammaanka gobolka shabeellaha hoose waliba kahanjabena antiyoo dhulka lisima doonaan dhaqdhaqaaqa al-shabaab kureed markii howlgallada shabaab iyo ku wadan gobolka shabeellaha hoose iyo nagadan haano marba marka ka dambeey lama jibbaaramahay taliyaga ciidanka booliska gobolka shabeellaha hoose gaashaanle sare cabdi ibraahim shaamow cabdidheere oo idaacadda warsan ee magaalada baydhabo isagoo isuga rooga degmada afgooy inkuu ku warmay qadka taleefanka iyo weliba usi sheegay antiyo wadan baaritaano iyo howlgallo ka eedan sidii wallunku qoboda lahay howlgallada shabaab iyo hokana nageen deegaano ku tirsan gobolka shabeellaha hoose dhinaga kale weli usi sheegay inti hata deegaanka bariile iyo hati roogan isla maraxantaasna dhimasho iyo dhaawaxa ku deertay ciidanka koonfur galbeed waana usi sheegay intii howlgallo bileerin iyo qaado doonaan sidii shabaab unku saaran lahaayeen guud ahaan gobolka waa waa ku dhowahay idaacadda warta waan salaamaya boqolkiiba boqol madaxda saxaafadda iyo umada dhegeysanaysa saxaafadka reerka koor galbeed marka tan xoogana kusoo shalay dagaalaka la socotaan qoriga dagaal ka dhacay qorigii diinka wax soo weeraray dagada maxay qaligi meesha ku lahaayeen ayna ku difaaceen haddana waxa waaye ciidanka dowladda joogo waayahay ee gobolka shabeellaha hoose ee dhowaan waxaa la sheegay inuu ammaan yahay marka haddii deegaankii beriile shabaab ay soo weerareen waxaad moodaa in weli qalalaashaha uu ka taagan yahay ciidanka dawladdana waa dagaalkii ugu badnaa ee askar looga dilo maxaa marka howlgalla aad samaynaysaan ma walaal horta askar dagaalka uu badnaayo ama askar looga dilo ma- ma aha midaan berihiise dagaalka wuu dhacay nimankii aduga ahaa dadka meesha ku dhimatayna ha- oo ku dhintayna waxaa geystay ee dhimashadaas qarax baa gaari oo gaarigan oo isticmaalo shacabka dadweyne ay isticmaal gawaaridan ay qarax kusoo rakibeen dadka maxay ahaaday ciidankana waxa waaye inuu maxay ahaaday een, dadka uu iska fogeeyo ama maaragtay si ajanabigii oo kale inuu meel hore ah ay baalidu isku wareejiyaan ma aysan ahaanin marka dhimashadii meesha ayaa hadda war waa qaraxii waaye qaraxii gaariga ciidamanka wixii kalena oo ka dambeeya dagaalkana waa in laiska difaacay waayahay marka ee, ciidanka koonfur galbeed marka laga hadlayo imisa waxyeelo ka soo gaartay ee, tirada aad haysaan
lix askari baa meelo maaragtay oo qaraxii nooga dhimatay mise lix askari aa nooga dhimatay todobana oo ilaa kuwii tobana waa dhaawacyo kasoo gaaray oo qaraxii sariirkiisa intaas waaye iyo khasaarada macna marka walaal waa intaas waaye marka taliya shaamow ee, sida aad la socto gobolka shabeellaha hoose ee waxa uu ka mid yahay gobolada ee, ee, ee, ama gobolka ee, dowladda maraykanka iyo dowlado fara badan ay howlgallo ka sameeyaan ee sida gaarka ah u tababaran ciidanka kumandooska ee maraykanka ee, taliyihii booliska ee gobolkaa tahay ee, weeraradan soo noqnoqday maxaad u malaysan kartaan
maya waxa waaye horta gobolka gobol saa la socdo gobolka gobolada soomaaliya uga baahan weyn waaye gobol gobol kheyraad badan waaye gobol lagu dhuumo karo oo maxay ahay beerada oo oo meel asanduuyankan iyo webiyadan iyo waxaan maaragta aan biyahan isku socdo oo qofka bani-aadanka wuxuu noloshiisa koowaad horta waa biyo biyihiina uu helayo wixii kalena meel maxay ahaaday een oo ku gabaad oo ku gaba karana macnaha ay leeyihin intaas oo wax keenaya macna wax hadda oo gobolada soomaaliya uu uu kaga dugan yahay dhibaatooyina ma jiraan hadda howlgaladii waa cad- wartan marka maalintaas amiira la waa la dilaa waa la ugaarsadaa ayaga maxay ahaaday maaragta een khasaarihii mar loo jeestaa ka badan waxa ay geysanaan marka ee, ciidamadiina booliska ee, waxaad sheegtay in howlgallo ay sameeyaan howlgallada halkeed ka samaysaan maadaama beriile oo ee, ee, maalin ka hor ay tageen wasiire koonfur galbeed iyo gudoomiyaha gobolka ee shabaab ay weerar ku qaadeen kadib markii nabadgelyo ay ay saxaafadda u sheegeen inuu deegaankaasi nabadgelyo yahay ee, maantana haddii aad hadasho oo afgoy lasoo weeraro marka ciidankiina halkee ee howlgallo ka sameeyaan
maya were anagu hadda berigii waxaa sheegaysaan howlgalada iyo wixii toos yimaada tuulooyinkan inta u dhan barkonton ilaa maxay ahaaday daafeed degmada asgay inta ku heeran waxaasoo dhan ba ciidankana waa ay ka shaqeeyaan oo howlgal ay ku sameeyaan baarishay maaragta een ay ka wadaan hadday tahay meel ay bum bum iyo ay ama miino iyo meel ku casan hadday noqoto iyo haddii maxay ahaaday qolooyinkii haraabigooda oo basoolambeed iyo admeerka ay ku sheegaan bay yihiin ciidamadana booliska anaga waa farsamo waa farsamadana waa ay socotaa ma fahamtay waayahay marka hadda howlgallada halkeed ka wadaan hadda nawaaxida beriga iyo inta udhaxaysa ee meesha la yihahdo iyo afgeeyo waaya ma- howlgalada ay ka socdaan ma jiraan dad aad soo qabateen xilliga howlgalka aad ku jirteen may waa adiga barnaamijkaas gudahan waa hadlaynaa laakiin hadda howlgalkii iyo waxa waaye ay socdo marka barnaamijkaa wixii kana waa dib wax faahfaahintiisa maaragta aan isu soo noqon doonaa hadii la- insha allah waa sidee ee, deegaankii lagu dagaalamay imika xaaladiisa ay degan tahay walaal deegaanku ay degan tahay iminka qaraxyo unbaa isniidama iyo waxsaasan dagaal saas u jirin maysan dhicin dadka macnaha iyo idaacadaha buunbuunayaan waa ay joogaan ciidanka iyo meesha meel lagu hoogay iyo si cidaada ay sheegeen hadday yihiin lama ayna joogaan alay laguma hooyay dhahaan marka meeshaas Ee, sida dadka badankoodii ay hadal hayaan dawladda in meesheeda loogu imaado mooye in tilaabo qaada ee, ma jirto soo maaha
waa ay jirtaa waa been been waaye laakiin annaka ciidan baan nahay ciidankana waxa waaye wuu aruursan yahay tarooyin iyo saldhigyo uu leeyahay oo mid qarsoon ma aha nimankan qolooyinkan dad iska socdo oo shacabkaas ay sida dhex maraano oo maxaa waaye dad kula midig ah waaye in waxaas maaragta meel hadda ay saldhig kuleeyihiin loo toosaayo ama hore ciidankooda degan ma jiraan ma fahantay annaka marka sidaas waaye qarahyadaas iyo marka ay samaynayaan waa loo yimiday waxaa keenaya annagoo dad muuqda oo ciidan ah meel degan meel maamula ayaan nahay intaas oo warka wax lagu sheegayo macnaa dib meel ay degnaa lahayn ma aysan joogi lahayn waa mar waa la tegi lahaa ee dhinacyada marka laga fiiriyo ee, ciidanka dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa koonfur galbeed waxaad moodaa in wada shaqayn aysan la lahayn dhanka shacabka walow ee, weerarada markay dhacayaan inta badan dadka weerarada geysta ay shacabka ee, soo dhex maraan ee, idanka laftirkiidana aad ogaan karin marka sidee ee, suurtagal ku noqon kartaa oo ammaan aad ku xaqiijin kartaan mar haddii shacabka idanka xiriir wanaagsan aad la lahayn
hadal horta andaas waxaan ku aan kaaga jawaabaa meesha la yiraahdo meesha la yiraahdo muqdisho iyo daraawa inta u dhexeysa waxa waa kilomitr haddii la yiraahdo laba boqol iyo shan kilomitr waayo aan joognaa daraawa ilaa inta u dhexeysa la afgeeyey iyo wallageyn dhulkaa waa joogna haddaan shacabku aan xiriir la lahayn ahay raday macaamil wanaagsan haddaan lahayna ma aana joogi lahayn meesha mataantay waan gartay marka wixii kale waa un hadal boonboonis iyana waxay koohayahaan kooxayaan hadiika waxay gacfaar leeleh wax ay sheegaan ay- aysan la qaadanna wixii kale wanaaga ahayo ciidamadeena iyo deegaanadan iyo waxaan lagu wada taas macnaa dadweynaha dadkana warbaahinta inay gaarsiisaan ayaan kasbana insha allah waayahay ee, taliya saldhigaaga ugu weyn waa degmada afgooye ee shabaab waa ay soo weerareen saldhiggii degmadaasi ee sanadkii labada kun lix iyo tobanka dabayaaqadiisa dhinaca kale hadda waxa ay weerar ka geysteen ee deegaanka bariga ee gobolka shabeellaha hoose marka howlgallada aad samaynaysaan soo ma moodo in howlgalladu aan gaarsiisanayn xeerkii loogu talagalay
maya waxaan kuu sheegay nimanka niman loo jeedo oo hore meel ku leh ama saldhig ciidan ku leh meel loo jeedo oo soomahay ahaaday anaka difaac ayaga meel ugu jira anakana meel noo helaan ma ah nimanka niman socdo oo maxay ahaaday maaragta aan shacabkaas ay dhexmarmarna ay sikaa dhagaada shacab caadi ah waa argagixiso waa argagixiso aad taqaanaa meesha aadan ka filaynin baabuur socdo maanta aadna isleedahay baabuurkan baabuur waa dadweyne hoomey caasi ama caasi waaye aad isleedahay waa meel kusoo leed aniga dadkana iskama fogeyn karna waa da- cadaalad mimi dadkana waa dad dadku dadkeena waa soo dhaweyneynaa ninkaas dad maxay ahaaday noo soo dhawaaday oo is- oo isku soo daray oo margax geystay dii laga dhigay weerar iyo maxaa lagastaan laga dhali saas macnaa aadan waxamahay in laga isaar loo dhandoon waayahay waxaana tarjeynaa inaad wanaaga maaragta aan ciidamada horumarka ay saleynaan kaliya inaad maansaafin doontaan aan tarjeynaa insha allah waayahay marka maxaa idiin qorshaysan oo aad samayn doontaan tillaabada xigto oo aad samayn doontaan maxay noqon doontaa
tallaabada waa iskacda aan samayneyn tallaabada samayneyna nimankaan inaan baacsano maxay ahaaday meesha la qabtay in la xaqiijiyo meel alle meesha ay ka joogaan gobolka shabeellaha hoose maxay ahaaday inaan ugu daba tagno in ummadda ilaahay maxay ahaaday ay qoos u galeen oo ay u diideen nolosha u diideen inay daaro fashaan ganacsan ay u diideen oo dagaal iyo adduun iyo wax ulaamanayaan ummadda inaan ka fujino kankaradan aana qorshaysan walaal ugu dambeyntii maxaad u sheegi lahayd bulshaweynta soomaaliyeed
waxaan u sheegi lahaa bulshadeynta soomaaliya gaar ahaan reer koonfur galbeed gaar ahaan reer shabeellaha hoose waxaan u sheegi lahay inay nala shaqeeyaan cadowgan maxay ahaaday cabsigelinta iyo qalqalgeynta iyo hanjiraadaha iyo shacabka maaragta aan uu ku samaynayo wax jira ma aha war had iyo jeer nolol ma haysataan nimankan ayaga ah awal markii ciddaas u dhawaato madalinta u tagto oo maamulkaas u dhawaato anaga waa aan dilaynaa marka uu leeyahay warka ilaha wax dilo warka qof hadda nolol kuu haayana ma aha mar allaal markaad aragtaan maa soo sheegtaan dabeetanadeena waa ay furin yihiin habeen imaanan annaka ka jawaabeyna marka waa hagaag dhugunsadayaalkaas waliba hayay taliyaha booliska gobolka shabeellaha hoose oo qadka taleefanka in ku warmay isugu rooga degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose
clean nation waste management shirkadda maarayowka qashinka habahaydatia bermakatuma maasa mandhatiis qashin buu hono martale ka soo ismuujmuujaasalay maama mahadsan ogaw kalaan been ema e kuu sow hadalka ilow kambaniya lan heli ku adkaadi qashinka heray inboobsike hay kambanigaas clean nation kambani u sugu nadaafada lan hil saari clean nation kedki hor kuurbiyaabay dhoba kurjud kurjud qashin ee u kuusanaada jarti clean nation inti koyti koy arag nadiifnimaadi ii nadarka lan waali laamiyaalka clean nation kambani agabshay koo unku dhimanayna kumbad ewn kulyoonka hoolan kuusowka qashinka ii koranqaadowka nadaafada koo ilama walan hayne bajaajaha mulka eh ya iska babaalgalan clean nation waste management waana lanka taragali fayta beledka ini ban ka hadhikan
kuusaad lama yimbir walaa koo qaldan may oo qaldan i dun marta ana koy may qashin le antuun kuusan aaday inta le moos dhubiyey i qashin
wasiirka ganacsiga iyo warshidaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya weliba uuse sheegaya anti howlo wasaaradda hatee in haanu eedan dareeraan usugo ganacsatadana anka baaqi intiyo warqad ganacsi ankoyan wasaaradda sidi ganacsi jo sharciyan nagada dhinaga kalena use sheegay inti wasaaradda bileerii doonta dhinaga ganacsiga iyo warshidaha warsamo dhoofaan dhaqane wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshidaha maamulka koonfur galbeed yo idaacadda warsan la hadali walinuuse sheegay arrimayo ku mid ayin ganacsiga iyo warshidaha anti hataka dareeraan deegaanada koonfur galbeed waa noolahay aad baad umaasan tahay magaalada baydhabo way fiican tahay nabadgelyo ahaan iyo dhab ahaanba aad bay u wanaagsan tahay wax dhibaataana kama jirto waayahay mudane wasiir waxaad faahfaahin iga siisaa dhinaca wasaaradda ganacsiga iyo warshidaha marka laga hadlayo waa sidee xaaladda wasaaradda iyo shaqadeeda
wasaaraddu aban wax ka abuurnaa ma jirin laakiin hadda waan kixinay waan abuurnay xafiiska waan furnay berrito waxaa siminaar hadaya agaasimaha guud iyo wasiir ku-xigeenka iyo koox ganacsata ah oo xamar siminaar kusoo galhaya howlaheediina waan dhaqaajinay waxaanu keennay shahaadooyinka ay qaadan lahaayeen ganacsatada ama kabuni ha noqdo ama wasad ha noqoto ama xawaalad ha noqoto wixii oo dhan waan soo daabacno waan keennay waxaan u sheegaynaa dadka reer beedhawood marka sharciga inay soo doontaan oo iska daayaan meelaha kale ee luuqluuqa wax laga soo qaadanayo
mudane wasiir marka aan ka hadlayno dhinaca wasaaradda oo kale wasaaraddan tan iyo markii waxa ay ka mid ahayd wasaaradihii ugu horeeyey ee koonfur galbeed ee la magacaabo welin waxaad moodaa in weli aysan yeelin xarun ama xafiis ay wasaaraddu ku shaqayso maxaa qaldan
waxa weeyo dee wasaaraddu ama hadda bil baan ku magacaabanayo bad ciddii iga horreysay laakiin waxay ka qabashay ma jirin laakiin hadda xafiiskeeda waa furnay wuxuu ku yaalaa bayboroteed meesha xafiisyada dowladda ay ku taallaan xafiiska ayaa laga furay dadkuna halkaasay ugu soo hayi karaan wixii ganacsiga ay ka baahan oga baahan yihiin ayagana shir waxaan u aadnay jambaradii saaye ee xamar si qaybta koonfur galbeed loo helo kaana waan kusoo guulaysanay oo meel baan soo saaray hawsheeduna si fiican bay u socotaa hadda waayahay marka wasaaradda maada markii hore maxaa keenay inay dhaqaaqi weyso oo xilligan ay dhaqaaqdo wallahi waxaa fiican dadkii dee markaa loo magacaabo in lagala xisaabtamo waxaan ka hayno xitaa dukumiintiha iyo meel la fadhiisto iyo waxay dhaqaajiseen nina ma jirto haddase annagu waxaynu ku guulaysanay inaan ganacsadii la kulanno sambaradii la kulanno kuwii xamar la kulanno wasaaraddii maxaan ku dhaha federaalka ee xamar aan sharciyadii ka soo qaadno wixii oo dhammaystirana aan keenno si loogu shaqeeyo dadkoo loogu adeego
waayahay reer baydhabo ma laha sida aan filayo wasaaradda ma laha wada shaqayn lama laha wasaaradda marka sideed ka yeeli doontaan taana taa waxaa weye shir baanu cilaaminaynaa ganacsiga baydhabo iyo an anaku iskugu imanayno oo maxaan ku dhaha mas-uuliyiinta gobolka iyo tan degmada iyo taliyaasha saldhigyada booliska iyo kulli aan kasoo qeybgelin doono waana wada shaqaynaa hadda reer baydhabo shaqada anagu inkastoo wakti dhow aan shaqo bilownay haddana hadda waan wada shaqaynaayo ma xuma yani xaaladda annaga wax xumaana ku jirta madax
marka laga hadlayo wasaaradda ganacsiga waxay abuurtaa misena wada shaqeyn la leedahay warshado ka jiraahe ama hay-ad oo ganacsatadu ay leeyihiin ma jiraan ganacsato aada la kulanteen oo ku midaysan dallad oo aad ka wada hadasheen arrimaha ganacsiga iyo sidii loo horumarin lahaa deegaanada koonfur galbeed
waa jiraan sidaad og tahay koonfur galbeed waxay leedahay jambar dhisan oo maxaan ku rahda rugta ganacsiga ah wadaa rugta ganacsiga marka dhammaanteed waan saragnay madaxdeeda iyo maxaan ku raha xubnaheeda ku jiraba sida guddoomiyaha maxaan ku rahdaa rugta ganacsiga guddoomiye ku-xigeenka guddoomiye ku-xigeenka labaad ka koowaad afhayeenka xogayaha kulligood waan kulanay wax fiican baana meesha ka dhignay waxaana rabnaa shirweyne inaan ku qabano bishan hadda aan maxaan ku rahdaa bilanaysa gudaheeda inaan shirweyne qabano ganacsiga koonfur galbeed oo inaan isku keenayno kan shabeellaha hoose ka bakool iyo ka bayda marka rugta ganacsi rugta ganacsiga iyo warshadaha koonfur galbeed weli ma aan maqal marka halkey ku yaalaan rugahaas aada sheegtay
rugta ganacsiga ee koonfur galbeed way jirtaa waxbaa si qaldanaa wixii ku qaldanaana waan saxaynaa dib baana loo habaynayaa waxaa guddoomiye oo ah macallinka la yidhaahdo axmed macallin oo guddoomiye ku-xigeenka ka ah rugta ganacsiga ee qaranka maxaa gudoomiye ku-xigeen waxaa ka ah ninka la yidhaahdo adduunka maxamed cali adduunka ka ah waxaa ka ah maxaan ku rahdaa milaaq maxaan ku rahdaa buume xafiis weyn bay xamar ku leedahay oo nagu martiqaaday oo na geeyeen halkana xafiiskii waa laga furayaa hadda qalabkii la soo qaadaya marka dhibaatooyin wax kasta marka la abuurayo daban dhibaatooyin ayaa lagala kulmaa idinka marka wasaaraddan maadaama markii ugu horeysay aad hadda qalab qalab u samaynaysaan ama aad dooneysaan inaad dadka kusoo xirtaan sidee idinkii ganacsatada isku fahmi doontaan annagii ganacsado waan saamaynaa dadku wax u shaqeeyay u baahan yihiin hadal in laga shaqeeya maaha yani wax run oo dhaba in la tusay u baahan yihiin waxaanu soo abuurnay oon soo daabacnay shuruudii xamar loo doonanhayay ee kabriyaashii laga diiwaangelinhayay diiwaangelinteedii baan keennay shahaadadii baan keennay qof walba uu qaadan karo u furan oo maxaan ku dhaha ganacsato oo koonfur galbeeda shaqada wasaaradda daban sida aan filayo qof weliba shaqadiisa loo dhiiba maxaad ka taqaanaa shaqadan lagu dhiibay adigu anugu ganacsina waan ahaa gudoomiyihii deegaanka ee hore ceel bardana waan ahaa aad baan xagga ganacsiga maxaan ku dhaha xirfada ugu leehay raggii aan karnayna hadda waxaan rabnaa inaan xirfadda annaga ku hogaamino ragga naftooda runta sida hadda caalamar guus oo kale afar sanaanu sikadahayn oo maxaan ku dhahdaa xoolo wada dhoofinaynay si fiican baan ganacsiga hawshiisa u aqaanaa balatig ahaanna waan u bartay qalin ahaanna waan u bartay marka laga hadlayo dhinacyada kala duwan qof waliba marka xil loo dhiibo waxaad moodaa in marka hore bulshada uu soo jiidanayo kadib markii magaca iyo lacag uu yeeshana bulshada inta badan aan ka jawaabin fariimahoodi marka maadaama hadda aad dooneysaan inaad abuurtaan shaqooyin soo lagama yaabo marka aad wasaaradda intay wasaaradda intay kacdo goobta imika ay taagan tahay ay kasii durugto idinkii ganacsatada aada isku hor imaataan oo dhibaatooyin dhinaca isfahan abuurmo maya mar raba anaka ganacsi iska hor imaan mayno anagu ganacsiga inaan u shaqeynaan rabnaa ee inaan ka shaqaysano ma rabno ayakaan wax u abuuraynaa ayakaan wax u maxaan ku dhaha u matalaynaa masaal hadda markaan laga soo qaado xoolaha ugu badan ee dhoofa waxaa iskale koonfur galbeed qudaarta ugu badan ee dhoofta waxaa iskale koonfur galbeed wax nacsi oo koonfur galbeed kaga soo noqdana ma jiro iyakuna inta badan way safiyaan oo way ku khasaaraan waxaanu rajaynaynaa in qolo walba fadhigeeda inta loogu yimaado waxeeda oo aruursan halkaa lagaga gato say macaas ku helaan waxa la soo dejiyey xamar laga soo dejiyena waxay ku baxdeen lagu beestareeyo ee loo soo safriyo waa soomal waa koonfur galbeed ninkii xoolihii dibadda geynayay ama qudaartii dibadda geynayay baa sokortii iyo bariiskii dibadda kateeda kasoo dabaqaadaya bakaaraduna soo dhigaya wuuna si soo gaday wuuna ku gorogadaya marka xaaladahaasoo dhan waxaan rabnaa inaan kala jeehayno oon u danayno koonfur galbeed ganacsigeeda koonfur galbeed ganacsigeeda markuu lacag helo ayay dowladda koonfur galbeedda dhaqaale heli kartaa koonfur galbeed kama koobnaa oo keliya magaalada baydhabo wasiir kastaba haddii uu isku soo koobay magaalada baydhabo yaa u mas-uul ah boqol iyo shabeellaha hoose bakool berritaan u socdaan xafiiska kasoo furayaa shabeella hoosena xafiiska waan ka furnay oo waan soo marnay maxaan ku dhahdaa degmooyinkana sideed iyo tobanka degmo ay ka kooban tahay maxaan ku dhaha koonfur galbeed inaan gaadhsiino rabnaa xafiiska ganacsiga haddii aan la idmo sida ugu dhaqso badan gobolka shabeellaha hoose waxaa laga tiriyaa gobolada koonfur galbeed saddexda gobol ee ka kooban inuu ka dhaqaalo badan yahay marka wasaaradda maxaa ugu qorshaysan gobolkaasi gobolka waxaa looga qorshaysan saad ogtahay gobolka cilado badan baa ka jira oo maxaan ku dhahdaa dhinaca nabadgelyada ah hase ahaatee ooma fadhiyayno maxaan ku dhahdaa nabadgelyo xumo ooma fadhiyayno waxaanu doonaynaa dhaqaalaha inaan oo kasii horumarino sida hadda uu yahay oo waxyaabaha dadka dhibaatada haysa waxaa weeye si tafaariiqay wax u safriyaan si dhaqiisa wax lagaga qaataa xitaa waxaa suurogelaysay waxa ka dhoofa dekeda sida hadda liintoo kale kiiladii ama kiiskii maxay ku liidan dhoofinayo jambalka xamar wuxuu ka qaadanaya laba doolar wax koonfur galbeed kaga soo noqonayana ma jirin waanu diidnay arrintaas heshiinka sidoo kale ahayd maxaan ku dhahdaa wixii kale la dhoofinaya noocaasoo kale ahayd waxaa weeye gobolkan ilaahay baa qani ka dhigay laakiin dadkiisu ooba ama qaabku qalinimada uga faa'iidaysan lahaa marka inaan uga faa'iidaynaan diyaar unahay
aflah specialist hospital isbitaalka gaarka ee afla
ilmo wahado laantisna eegango aadaneegan baahanyi afla isbishaaristi hosbitaalna caafimaad iliisu ambadan isbitaalki lan oomanayo aflaha isbishaaristi hosbitaal abshir i ijaaba eebigan hanin adeejiyo aflah specialist hospital ini ilbaabadiis baydhowla ka balaga idlay ku dhuuridii olololay ku dhuuridii i eredlay ku dhuuridaaba caafimaad eebiga qaba ilow ideeg caafimaad oo kumbad ee meelalakiinka diyaariyo aflah specialist hospital bukaan hoo eta aflah specialist hospital ho ada bukaan weda aflah specialist hospital bogshay gal baarta baarto aflah specialist baarta baartidiis mayba ku mid aha surgery department qaybta qalinka pediatric qaybta awlaada oti qaybta doctorka fadheeda udulka aan ka sheegdhadaasa usuuna kuwa ka dhegaysadow laboratory qaybta shaybaarka oo kinka diyaar ee khabiir shaybaarka ka takasusi x-ray qaybta raajada oo khabiir takasuska raajada lanka di-
waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka kulanka warsan wali hasiin saaray waana siin lisoo jeeyay anigoo maxamed aadan cabdullaahi maxamed socdaala dhinaga farsamadana waliba galan wingiisi ay saaxiibkayga maxamed biikey tan intii barnaamijkan barnaamijyee dambe una reedunku kulmaana maxamed socdaal usiinku ku tabow sidaasiyo hamiin nabad ah